xadiidka toddobiyo tobnaad ee baabka iimaanka waxaa ka mid ah in saxaabada ansaarta la jeclaado ee kitaabka iimaanka can anas bn malik can اnabiyi salى اllahu alayhi wasalama qaal anas ibnu malik waxaa laga wariyey ilaahay raalliha ka ahaadee inuu ka wariyey rasuulkii ilaahay sala allahu calayhi wasalam inuu yidhi aayatu iimaani xubu lansaar calaamadda iimaanka waxaa ka mid ah in ansaarta la jeclaado wa aayatu nifaaqi bugd lansaar calaamadda nifaaqa iyo munaafiqnimadana waxaa ka mid ah in loo cadhoodo saxaabada ansaarta